bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal galab wanaagsan idil ahaantiinba meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada warkeenii galabnimo isagiiyo kooban wasiiro ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo gaaray magaalada xudur ganacsatada magaalada baydhabo oo la duldhigay amro aada u culus guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya oo ka hadlay shir uga qayb galay dalka sweden taliyaha booliska koonfur galbeed oo ka hadlay ammaanka magaalada baydhabo faahfaahin ayaa ka soo baxaysa qarax ka dhacay degmada buulo burde ee gobolka hiiraan taliska ciidanka xoogga dalka oo sheegay in ay dileen saraakiil ka tirsan xarakada al-shabaab maamulka degmada bardaale oo ka hadlay adeegyada bulshada ee ku yaala degmadaasi aqoon-yahan ka hadlay xiisada siyaasadeed ee ka taagan baarlamaanka federaalka soomaaliya akhbaaraadka caalamkana waxaa ugu waaweyn diyaarado laga leeyahay maraykanka oo ku degtay soohinta soomaaliya iyo kenya shir dhaqaale loogu yaboohayo yeman oo ka furmay janeva
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka ugu door koronaa dhegaystayaal kusoo dhowaada haatanna isagiyo fidsan wasiiro ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa gaaray magaalada xudur sida faahfaahinta warkaasi uu inoogu soo diray waryaheena maxamed aadan socdaal
wafdi uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta gaaray degmada xudur ee xarunta gobolka bokool wafdigan oo isugu jiray xubnaha labada gole ee dowlad goboleedka koonfur galbeed maamulka gobolka baay iyo hay-ado ayaa waxa ay ujeedadeedu ahayd xirag ka jaris mashruuc biigelin ah oo dhowaan wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ay ku samaysay degmada xudur wafdigan gaaray degmada xudur waxaa garoonka degmada xudur ku soo dhoweeyey maamulka gobolka kan degmada xudur ururada bulshada rayidka qaybahooda kala duwan waqooyi galbeed ee degmada xudur waxaa wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha ay u suurto gashay in ay ka hergeliso ceelbiyood kuwaasoo ay ka cabi doonaan dadka ku nool degmada xudur oo bilihii u dambeeyey biyari xoogani haysatay guddoomiyaha degmada xudur maxamed macalin axmed ayaa ugu horreyn waxa uu ka waramaya soo dhoweynta ay u sameeyeen wafdiga ka socday dowlad goboleedka koonfur galbeed
oo geekan koban wasiiradii dhammaantiyo koonfur galbeed wasiiradii oo kala duwan runtii yaa hana boogadi ani geeka macnaha mashaariidii diban furan an koyan eedaan ka faraasagna waana san dhawaayaanna runtii way baagmaan naqaana eedaha kale eh haddeesayo niis oo mashaariid ku furiyan aadan xasan maxamed usaama wasiirka wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa waxa uu ka hadlaya soo dhoweynta loo sameeyey iyo mashruucan biigelinta ah ee ay ku sameeyeen degmada xudur ee xarunta gobolka bokool magaalada xudur ee xarunta gobolka bokool una booqasho ku koyna booqashadaas oo la xiriirta meel raadiysa shaqooyinkii la qoqobday degmadan xudur runtii maamulada heer gobol iyo heer degmo sii hanin dhowaayan sharafta leh walaalnimada leh runtii inka mahadnagaan wafdugun wafdu bileeramo mayla raayos wasiiro badanga kooyan walay on kooyangnama ataa ini inkuur galan haalada gobolka bakool gaar ahaan degmada xudur runtii may idanka faraxsangnaa ini mashaariicda laku fuli una geeka kor surugna mayla raayos dadkiina ku faa'iidaysadahayaan walwiigna laku qobadi mayla raayos wartan oo hataa isin argahaytanoo eedlan qoday solar system iyo meel raayis wata taangishelan suubi iyo ceelkiina ha taha booqdaan runtii eedeedan ka faraxsagna may suubi doona insha allah haddii ilaahay er baahada inta ku jirtoona inay walbadan ku qabda joogno rajeeyaan haddii ilaahay er walownan koynin meetaa inaynu maamulkii la fadheen baahidii ogaana bulshadii la fadheen mashruucii oo meel raayis fuliyan adheesayo nis foundation geedka furanyisa official aan furnay marka insha allahu may rajeynaa inay mashaariic hanku badan gobolkan laga hirgeliyi doono degmooyin shay gaar ahaan degmadan xodur degmada xudur waxa ay ka mid tahay degmooyinka kooxda maleeshiyada shabaab ay go'doomiyeen welina ma helin adeegyada dowladda marka laga reebo mashruucan wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha ay ka hirgelisay degmada maxamed aadan socdaal radio warsan degmada xudur ee gobolka bokool
ganacsatada magaalada baydhabo ayaa la duldhigay amara cusub taliyaha waaxda canshuuraha gobolka baay iyo shir jaraa'id iskuqobadii beledkun baydhabo maybaa sheegay in iyo la xisaabtamo doonaan dadkan diibaana canshuuro islamar ahaantaasna beesadan diraw xarakada al-shabaab mayba sheegay in iyo ku warqabaan waana ilgooni ee ka hayaan dhaqdhaqaaqyada shilgadiisan od iyo suubiyayaan dadka maamulka dowladda iyo weliba gobolka ndiidaw iniyo dhaqaale ka biyaan waana ha ku horjeedaan xuseen keerow iyo hadalkun sheegay kureed markiis walbadan daraasaad kureed markii iyo baaritaanka suubiyaan dhaqdhaqaaqyada shilgadhiisan ee ganacsatada beledkun baydhabo maybana amar adag uuse ka sheegay in ganacsadagii lakaaraga falalka noocaas oo kale ama uu soo dhaqaalan aruuryaw al-shabaab iyo markaas kula wareegi doonaan ganacsiga sharcigan iyo la tiigsado doonaan
maalmamay loo tiiganta hoob iyo baryeey ama shabaab bay noogu qabsadeen hamijoogka daarta inusku ku bahan iidan jeelo canshuurtaata kawaajibtoon way baday codsiini anandara wasiirka wasaaradda maaliyad way koobsaday canshuuraadka hata baawara saaran anatareew mayna ku gaaday intaas udu mayna ku gaaday intaas nidaamka canshuuradna ma yeela canshuuro loor bariise loor bure loor sokore may gobodee fuusibis shadaale may gobodee bundada dharke may gobodee baawara argaasa weli wal quuta daruuriga ahayn quuta daruuriga way laree burka iyo bariiska iyo baastada iyo sokorta iyo saliida iyo isgeeda laakiin baawara shamiinto wada feertundini wada laamyeera wada alwaaxa wada bal baabka mustaruurigii wado laku qaaday way ciidan koobsadee dowlad goboleedka koonfur galbeed canshuuraha maaliyad inay laha ku saara tacriifo dhab ah shay walba baraaca biltunkoya canshuur intay qobadaa tacriifo in laha ku saaro wasiirka wasaaradda maaliyadda iidan koobsada amaradun adag ee hakubaayee dhinigii iyo maamulka beesadii canshuuro ee gobolka baay yamayba usahakeeday waqti dhowaanagunba iyo maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo eed an hadal hayeenga ganacsatada kahoolanka beesan aruuriyowka ama injiyowka al-shabaab gudoomiyaha baarlamaanka kumeel gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya oo ka hadlay shir uga qayb galay dalkaasi sweden sida uu warkan inoogu hayo cabdulaahi nuur aadan cabdiqaadir shariif sheekhuuna maye guddoomiyaga baarlamaanka koonfur galbeed weliba use safarshaga karuuge dalka sweden welina use ku qiib galay shir madaxeedka ururka isbahaysiga ummado soomaaliyeed ee dalkaasi sweden guddoomiyaga oo muddooyinkan roogi dalkaas weliba usa anwarmay idaacadda warsan use oona ka dheeraaday muhiimadda ku qiibgalowjii shirkan usu sweden anseedi guddoomiyaha ayaa sheegay inuusa kulamo la qaadadi jaaliyadda reer koonfur galbeed ee dalkaasi sweden shirkaas wuxuu ah shir caadi ah waxa waaye ururka isbahaysa ummadda soomaaliyeed oo ah urur dawladda ay ku midaysan yihiin ururo badan oo ka dhisan waddankan sweden dhisnaana ilaa iyo san iyo kun sagaal boqol sagaashan iyo shantii lasoo aasaasay marka isbahaysigaas oo sanadkiiba marka mar yeesha shir sanadeed marka shir sanadeedka sanadkaana wuxuu ku saabsanaa marka doorashadii hogaankii cusbaa ee hogaamin lahaa muddada laba sane ee soo socota ururka isbahaysiga ummadda soomaaliyeed waa jiraa kulan aan la suubiyey jaaliyadda reer koonfur galbeedna kala sweden kulan gaara aan leeyahay laba kulan kulanna waxaan leeyahay jaaliyad reer boros kulankii labaad ee ugu dambeeyena waxaan la kulmay jaaliyadda ka dhisan magaalada gosabo lagu magacaabo barbaarki arlani ururka dagaal ayagana aan la kulmay taasoo aan ka xog wareegsanay marka ujeedooyinka safarka iyo wax ku fikiraya ku saabsanaa iyo sidoo kale warbixin guud aan ka siiyey marka xaalada guud ee gobolada koonfur galbeed baarlamaanka koonfur galbeed ayaa wakhtigan weliba uu sakajare fasax kureed fadhigii jo afraad oo ah hirmi bili febraayo tomi sagaalkii je welina la filahaya inuu sireedan furma bilan abriil dhammaad je guddoomiyaha ayaa sheegay in fadhiga kiijo baarlamaanka ku hor iyo kulmi doonaan guddiga roogtida ee ee golo si iyo an kuwada hadalaan jadwalka shaga iyo weliba fadhiga kijo ee shanaad baarlamaanka insha allah fadhigiisii hadda oo kale fadhiga afraad ayaa noo soo xirnay oo kusoo xirnay bishii february sagaal iyo tobankeeda insha allah waxaanu ku tala jirnaana in aanu furta kan fadhigii shanaad dabayaaqada bisha april ama horaanta bisha may marba sida ay suurtagal unoqota laakiin waxaa ka horay marka in ay kulan kulanno ka hor guddiga joogtada golaha markaasa jadwalkii shaqo iyo iyo waktigii baarlamaanka ee kalfadhigu furmi lahaa aan u mudayn lahayn marka kalfadhiga shanaad furitaankiisa diyaargarowgiisina oo qaadadiisa ayaa ku jira marka hore intaan kulanka guud ee golaha u samayn waxaa kulmaya ee guddiga joogtada halkaasaan markaas ajandayaashii barnaamijyadii kulanka ku saabsanaa looga hadli doonaa laguna mudayin doonaa laguna taariikhin doonaa marka jadwalada markaas wixii markaas la go-aamiya ayaanu marka taariikhdii iyo waktiyadii loo fadhiisan lahaa kula gelaynaa buu ilaahi karaa marluweyti gudoomiyaha su-aal hayti sababta baarlamaanka koonfur galbeed usan la xisaabtama waaysiiyey xukuumadda iyo weliba walaa sababi in maamulka koonfur galbeed usan weel laga waayay madaxweyne ku-xigeen weliba usuku ku jawaabay
arrimahaas wax ka jira male baarlamaanka sidaa u socdo shaqadiisa ayaaba waxa waaye dastuuriga waxay tahay waajibaadkiisa dastuuriga in uu dejiyo shuruucdii dalka sidoo kalena marka uu kormeer iyo la xisaabtan uu la sameeyo xukuumadda saad u socotaan dhowr jeer waa jirtaa wasaaradaha qaar ka mida golaha looga yeeray golaha marka waxa su-aalo lagu weydiiyey marka arrintaasi waa waxba kama jiraan waa howlihii caadiga baarlamaanka kuleeya ayay ka mid tahay bal xisaabtanka iyo kormeerka xukuumadda taas dastuurka ayay ku qoran tahay cidda iskada magacaabida iyo sida loo soo magacaabayo iyo xilliga lasoo magacaabayo marka dastuurka ayay ku qoran tahay taas insha allah waana la waana la geli doonaa insha allah fadhiga shanaad ee baarlamaanka koonfur galbeed weliba horyaale ajandayaal dhowr ah oo lanku baahanyi in xildhibaanada iyo walkuga badaan welina anku darona biyaradan xilligan hakana nagati deegaanada koonfur galbeed iyo weliba sababta baarlamaanka koonfur galbeed usuun ku hadal waaye gudoomiyaha baarlamaanka ayaa sheegayay inuusu dhowaan hakanagda doona magaalada baydhabo sallanka diyaar garooba fadhiga kijo ee shanaad oo furma doona
taliyaha ciidamada booliska koonfur galbeed oo ka hadlay ammaanka magaalada baydhabo waa kan wariyaheenna xasan cali daawud xasan sheelle oo warkaasi noo kala dhiga jenaraal maxad cabdiraxmaan aadan taliyaha ciidamada booliska dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waana ay jenaraalka ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya iyo mayba isuku hadalay maalinimadii shalay bajaadkii isku socod iyo xirinayay islamarkaasna mayba isu sheegay in ilan yidhi sababo ammaan daraadiyo iyo weliba kolonyo ciidan oo hagalaayeen beledka ka baydhaba sacadka bajaadki maanta waxaa loo xayiray waxaa imaanaya gaadiid aada u tira badan oo kaanbayn ah oo wadada kusoo jiraa jiray buuri iyo baydhabo dhexdooda marka gaadiidkaasi furnaanshaha bajaajka wadada baydhabo ma wada qaada ma garata marka si ammaan amni loo helo baa darteeda loo xamiday kalbooyinkaa dhiigmina waaba la fasaxay waaba dhamaatay dhinaga kale taliyaha ayaa mayba isuku hadlay ammaanka degmada tanbaydhabo maybanu isu sheegay ini iiko fayda guud ahaanba hati iiko meelfayla malaha ayaa adigu way noo tulan tahay waxaad ka diin kartaa tusaalaha in waxay ilaalan ka dhalay soomaaliya kale adiga laftaada indhahaada waa aragtaa baydhaba joogtay ogogaal badan baad ka jenaraal mahad cabdiraxmaan aada ayaa mayba isu sheegay ini hoogaladiyo hati kawedan baydhabo oo bes eh haddii uu anbaha doonan deegaanadana waryaalkiisu toos ahama socodsiiyo doonaan maadaamayo waryaalka iyo maxaana ku qayb qaadahaya ammaanka guud ee deegaanada koonfur galbeed soomaaliya
maamulka degmada bardaale ayaa ka hadlay adeegyada bulshada ee ku dhaqan degmadaasi sida uu mar kale inoogu eegayo warbixintani xasan cali daa'uud sheelare gudoomiyaha degmada bardaale saale axmed sheegne mayba isuku hadlay xaaladda caafimaad ee degmada bardaale iyagoo isubaaq andari wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iniyo daawo yarjeeyeen degmada bardaale islamarkaasna hatu isu sheegay inay unku baahan yiin daawo badan maadaama degmadii ata degmo weyn oo ka nool dadyow ciid in fara badan caafimaadka eedaan leedaha waliba degmadaka caafimaadka hay-adda oo bisha islaanaya waliba daawo faylishaynti iyaduna baahuun oo adag ahayd aniga kormeeri hafeeyi xaaladii iyada aan feerata laakiin may ku lideen dhinaca wasaaradda caafimaadka oo imanayo meelanka furgimafaayse m c h ee wasaaradda caafimaadka taageeras m c h kaasoo sinan furi dadka oo meelwan kulley mushaaradu helayaan laakiin aqabkii daawooyinkii iyana waliba meel raayisho iyada aan ku yarin inkastoo daraadee kuyan ii sheegay inidaan hortoon daawo imeelajooy kulay degmo eed muhiimu degmadaas oo daacaddeedu shaasadi inaanay lamukarto daawo eelajeey waliba wal oona iyo hatimana oqlan taraasama ah hataa mahaashidan kuraasada ka fadhaado hataa ma qaban armaajooyinka iyo mana daawooyinka laka ilaaliyaay ma qaban mchna xaaladii warkaseela raayisho inaanay hooyadii dhallaanka waqala ku qabado amulasidan kuwardo qalabkii laakiin hooyadii dhallaankana mahaysadan dalkasidaan wasaaradda caafimaadka inaanay m c hkaas fiiro gaar ah natiseeda inkastoo shaqaalihii weerban hadda ku cabadaayeen kontraadkeena roog jiray kullay wasaaradda ayaa ku sugaan rajooyin rajooy ay rayn gudoomiyaha degmada berdaale saalax xamad sheeg iyo dhiniga kale maybawse ku hadalay walyaabogiyo ku damacsanyiin muddooyinka haddaha socdaan degmada ber iyo weliba xiriirka guud oo dhataala iyo iyo ururka dhallinyarada ka dhisan degmada berdaale may ku maaqanta maamul ahaan kullay waliba waa ilaahay ama raayisha fursinaysa inayna maamul meelo ku nagna meel fadana inaynu qaybo kala gadisan koran uqaadna sida maanaa meel raayisha xabsadaaka meel oo saldhiga male meel raay darbo wareega male buura ka wareegsan inuu qorshaysanaha inaynu suudino darbo wareega ganjeel inaynu saarno yaa maanaa qorshaysan tan lamaad garoon yaa la yeelata degmada garoon kasna oo ka dheelayn maanaa dhalinyarada taha korhayan labaatan jarka tumushan ilaa labaatan soddon inyaana yaanu kama daalan meelo darbalanka wareeji cayaaro waana meel raayis oo kalgadisan kasuubi sida basketki volleyballka iyana atleticska orjada oo dhan kasuubi iyo hata maanaha miyahayna ini degmada xella dugsi sara oo maanaha meel raayis dadkii oo meel raayis dugsi hoose dugsi dhaha walaanka tabarabina waana anka guudaan inay hella tankala wayna rajahayna inayana meel raayis caafimaad isbitaal weyn oo maanaha aqabka oo maanaha oo baahida dalidkana isina buuya inayna soo ganin ambalaas inaanu jeenin sidii maanaa tiisiska emergencyga si degdeg maanaa markaashu aan qodana hada walwaalo badan aynu qorshaysan laakiin mustaqbal kule haddii yeelana kuwa degmadaas waa wiil ku badana sababto waliba degmadaas degmoos oo qadiimi oo degmo oo wiil degmo oo dhan hortan gobolka baan inayana isbedeladii qobanayaa rajaan dilaa wallaahi dadka dhalinyarada eed aan dadaalahayaan dad eed aan faylo dad oo waliba waa isjoon waliba aan suubsida maamul oo dhatiyo ay suubsadeen mayba noo caawiyahana meel raayise hadda meel raayise wali oo maamulka bahada sida maanaa tiro koobka camal xaafido dhalinyaradaas iyada gacaniinkus yahay wada shaqaynta maamulkan iyada gacaniinkus yahay inaga amnigi naftoo gacaninoos yahay dhalinyaradaas iyada aan dadaalahayn kullay waliba oneyn oo
saalax axmed sheega tan in markii uuse la magacaabi gudoomiyaha degmada berdaale iyo mayba use walbadan ku qabaday guud ahaanba amniga iyo weliba isdhexgalka bulshada degmada berdaale ee gobolka baay
aqoon-yahan ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed ee ku dhaqan dalka bannaankiisa ayaa ka hadlay xiisadaha siyaasadeed ee ka taagan baarlamaanka soomaaliya waa kan waryaheena cabdirashiid rashka oo warbixintaasi inoo qaadaa dhiga
aqoon-yahan najiib sagaray oo aqoon-yahan ku nool dalka banaanshe waana ee aqoon-yahan ku jeeda deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba use ku hadalay xaalada siyaasadeed ee ku teegan gudoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya mudane maxamed sheekh cusmaan juwere iyo xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya isbilaawatoona dadka soomaalida mas-uuliyada ku saaramaya kasii roo inay arrintaas difaacan ku qaydiyaan maanaragay haddii adan fiirsato walalaska haysan waa anmeelashagay korolanku personal attack waaye wallogica u shaqeeya mee sababto ay mayba ka tusaase qaanuunnamada baba diidasaba ini oo beeski soomaalida baarlamaanka ahay hay-adda fulinta erka maanaa way ride taas marka may ka tusaase in soomaaliya weli baseen siyaasadeed u maamuleed injalna dadka hoolun gacanta ka haayon hool naftiyob yoon ku bahan korna xadaarad fog inayn lahayn inay ata adduunyadana ceeba soomaalidan ceeba ka cebta ka dawlad ahaanna ceeba ka cebta shicibkana mayba diir siyaasa yani jab xajab badan oo runtii lagu qabo in soomaaliya dib hankabad marka arrintaas runtii unmeelkasun rown eedan dhaleecayaan waanu ku hungno waana gardara cad waayo oo inay kale waliba uuse sheegay in gudoomiye juware useeyey qof aqoon-yahan islamarkaasna uuse kasow hogaanka baarlamaanka federaalka soomaaliya saasoo kalena uuse sheegay inay la dhisaa maxkamadda lakashabahow markii kooya iska qabsiga oo kale kawunkooy yani maydbantaas dhibaato xoog le waay dadkii yani habkii dowladnimadii meeluku bahaas beri may bilaawadaaseen inuusa jawaari pressure ka saara dowladda la xisaabtame lankuun caatifadii arage mar walba marka meelo mugdi kooye yani marka mayba gabe in maxkamad dastuuriya xoog badan la suubi haddii dadka ishaysadan dowladda kajar ishaysada waa ina meelan dacwooda kor jarta madaanaha naftiis mayba samboolka le wadanku laakiin maxkamadii me maxkamad dastuuriya oo xoog badan oo lan dacwoodo oo maxkamad fiir afrikada oo dariskaana etoobiya kenya walaalka shalbahay maxkamad waay doorasho dhan oo kenya la suubi marka dambe decisionkii maynagan in maxkamadii shalbiye wana marka shaksi mana shalbiyi karo shacina shalbiye hadalkun iyo weliba qoya ee kureed markii dhowaa nowembar iyo soodan ee heysada siyaasadeed ee ku teginaytay guddoomiye juwaari iyo saasoo kale xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya hana se oo intiyo badan iyo fadaayeen inuusu isdasila guddoomiye juwaarey
taliska ciidanka xoogga dalka oo sheegay inay dileen saraakiil ka tirsan al-shabaab faahfaahinta warkaasina waxaa inoo haysa shukri ismaaciil axmed taliska xoogga dalka soomaaliya iyo faahfaahin kubiyo howlgal maalmood laadhaafi ku dareereen deegaanihii degmooyin ku tirsan dalkiisaasoo kale dagaal yoo la galeen xarakada al-shabaaba howlgalladan iyo haayanhaano amniga laga xaqeejaay sidii oo saraakiil la sheegeen way banasaasoo kale barbar dareeray dagaal maalmo ku hora deegaanka buulo mareerka dhex mariya ciidamada dowladda oo garabku helaayeen hang amisom iyo harakada al-shabaab abaanduulaga ciidamada xoogga dalka soomaaliya cabdulaahi cali caanooda iyo sheegay intay weerarkii maalin ku hor al-shabaab iyo ka qaadeen xerada ciidamada ee deegaanka buulamareera lagu horseediya saasoo kale abaanduulig way bowsi sheegay intii howlgallo kale oo kudhiyeen qaybo ku mid ah gobolka hiiraan la kadili dhowr askari oo ku tirsan harakada al-shabaab bishii hore iyo bisha tanba howlgallo waxay ka socdeen gobolka hiiraan waxaa waday guutada tobnaad iyo guutada konton iyo labaad ee qaybta labaatan iyo toddobaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo taageero ka helaya ciidamada amisom duulaankaas kii u horreeyey horey umaanaan soo sheegin laakiin soomaalidu inteeda badan waa iska warqabtaa inaad xogtiisa hesheenna waa laga yaabaa wuxuu bilowday toddobiyo tobankii bishii maaraj wuxuuna ku ekaaday siddeed iyo labaatankii wuxuuna ka dhacay tuulooyinka bulcle iyo muuse muuse guul cadowga halkaas waxaa kaga dhintay lixdan iyo saddex annagana sagaal askari oo xoogga dalka soomaaliyeed aha nooga shahiiday taasuna guul aad u ballaaran bay ahayd isla labaatan iyo afartii bishii maaraj ilaa iyo labadii bisha tan abriil waxaa gacyadeedana howlgallo yaa waxay ka dhaceen tuulooyinka maxaasid iyo degmada degmada maxaasid degmada balaweyne hoos yimaada u dhexeeyaan leeyahay tuulooyinkaas oo la yidhahda qadoodiley iyo waabwaabweyn waxaa halkaas cadowga kaga dhintay labaatan iyo toddobo ayadana sawiradoodii insha allahu tacala waa ladiin soo bandhigi doonaa si kastaba haatoo markii laakutaba hadalka abaanduulada ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo entiyo dilin saraakiil sarsare oo ku tirsan al-shabaab iyo maalin ka hor dagaalku dhiib buulamareer al-shabaab waybaye sheegday antiya dili qoonto isagaal ku mid ee ciidamada amisonga
dhegeystahalka warkaasi aad kala socotaan waa reeliyowga warsan soomaaliya baydhabo f m sideetan iyo sideed dhibic labo megahertis mawjadaha gaagaaban iyo aalada life streamka oo aada guud ahaan ka dhegeysan kartaan caalamka diyaarad laga leeyahay dalka maraykanka oo ku degtay soodinta soomaaliya iyo kenya qaar ka mid ah warbaahinta kenya ayaa xaqiijisay in diyaarad laga leeyahay dalka maraykanka ay ku degtay deegaan ku yaala xadka ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya wararka qaar ayaa sheegay in diyaaradani ay tahay nooca qaada hubka islamarkaana ay waday huba manacadda cidda hubkaasi loo waday maadaama saraakiisha ammaanka kenya aysan weli faahfaahin ka bixinin warkaasi qaar ka mid ah warbaahinta caalamka ayaa sheegtay diyaaradan ay leedahay shirkadda black water islamarkaana ay la socdeen ciidamo maraykan ah shirkadda black water ayaa ah shirkadda dhinaca ammaanka kala shaqeysa dowladaha iyo ururada sida tababarada qalabeynta ciidamada iyo howlgallada qarsoodiga ah diyaaradan ayaa ku degtay meel duur ah mahowda ah waxaana sawir laga qaaday uu muujinayaa gaari nooca hubka qaada ee gees taagan iyo askar astaanta iyo lambarka diyaaradda ayaa muujinaya in laga leeyahay maraykanka islamarkaana ay adeegsato shirkadda black water si rasmi ah looma xaqiijin karo cidda ay diyaaraddaasi hubka u siday waxaana la sheegayaa meesha ay ku degtay in aysan joogin ciidamo kale dhegeysta war wixii dalka iyo dibadda inaga soo gaaray oad kala socoteen rediyoga warsan galabnimadan waa naga intaa warkeenna waxaa isku soo dabiriday shukri ismaaciil axmed shukri bidhaanan oo dalmaraan oo idinla socodsiinaya bilaal halaal ayaa ii farsameynaya inta warkan warkiisa xiga aynu dib ugu kulmi doona dhammaanteen waxaa idinkaga tegayna assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
warsan iyo weersan isoo wacay
dhegeysta halkaasi aynu kaga gudubna war wixii dalka iyo dibadda inaga soo gaaray halkan kas- halkaad kala socoteen waa reediyoga warsan baydhabo soomaaliya dhegeystay saacaddu waxa ay soo gaartay xilligii hadahanoo kale maalin walba inaad hawada ka dhegaysataan casharkii tafsiirka qur-aanka kariimka ajari xasanaada la soo koobi karin allaha ka siiye waxaa casharka ini